بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku soo jirnay casharka siirada nabiga sala allahu alayh wasalam ku saabsan taarikh nololeedkii nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa casharku noo marayay in nimanka la yidhaha quraysh ay shir galeen shirkaas oo shir khayr aan ahayne shir shar ah waxaa loo shirayaay waa in diin lala dagaalamo waa ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa iyo dacwadiisa saysan u suurto gelin in laga hor tago arrintii marka noocaas ahayd ee qodobbay ka soo saareen baan idhi qodobbadaasi afar bay ahaayeen ugu dambayntii khilaafkooda iyo waxa ay nabiga ku diidan yihiin sala allahu alayh wasalam haddii la soo aruuriyo saddex qodob buu isugu soo biyo shubanhayaa maa saddexdaa qodob asaas waxaa u ah hal qodob qodobkaasoo tawxiid ah qodobka labaadna waa risaalada nabiga sal allau alayh wasalam inuu nabigu rasuul yahay ilaahay soo dirsaday ilaah baa isoo diray iyo been baad sheegaysaa waxba kama jiraan qodobka saddexaadna waxaan idhi waa bacdi iyo qiyaamo inay jiraan kolkii la dhinto bacdiyeed in la isa soo saarayo arrintaasi wax dhici kara ma ahayn marka mid baan xalay ka soo hadallay casharkeenna ku jirtay labana insha allah waa noo harsan yihiin kii koowaad baa marka sheekhu casharkeenna caawa ka bilaabay wa amaa risaalatu nabiy sal allau alayh wasalam sheekhuna xoogga wuxuu saaray arrintaasi siday u dhacday iyo hadalladoodii ilaahay oo ka warrami macnaa aayaad tiro badan buu sheekhu keenay xalay aayaadkaasi waxay ku hadleen iyo wixii siday waat waxa weeye xaaladdu ahayd ka warbixinaya sheeku waat waxaa weye aayaad badiyey tiro badan wa amaa risaalatu nabiy sal allau alayh wasalam nabiga risaaladiisa fa kaanat waxay ahaatay lahum iyaga xawlahaa risaaladaa dhinacyadeeda shubahaatun xujooyin tabar daran waxyaala iyagu ay ku xujaynayaan ay ku diidan yihiin risaalada nabi sal allau alayh wasalam oo tabar daran baa jira maca macrifatihim ayagoo garanaya nabiga sal allau alيh wasalam wa ictiraafihim ayagoo aqoonsan bisidqi nabiyi sal allau alayh wasalam nabiga run inuu waat waxaa weeye axad aan beenba lagu aqooniya wa amaanati nabiga ammaanadiisa khayaano la-aantiisa ah wa gaayati salaaxihi wanaaggiisa macnaa meesha uu gaarsiisan yahay iyo wa taqwaahu dhowrsoonidiisu nabiga xagga dhowrsoonida iyo xagga wanaagga iyo waat waxay runta axad wuxuu ahaa bulshada caanka ah isagoo saas haddana wadalika annahum kaanuu waxay ahan yactaqiduuna kuwa aaminsan ana mansaba anubuwa warisaala darajada nabinimada iyo rasuulnimadu acdamu wa ajal inay ka weynan badan tahay min an yucdaa libashar in bashar la sii karo war maxaa ku diidan tihiin nabiga haddaad awalba waata dadnimadiisa iyo dhowrsoonidiisa iyo waata waxaa weye axad bulshada ka waata caansan waata waxaa weeye ka dhexbaxsan oo xagga wanaagga maxaa ku diideen in ilaahay soo diray waxay dhaheen risaalada waa wuxuusan bashar qaadi karinba inuu axadku rasuul noqdo bashar aadame macanaa aadame rasuul ma noqon karo falbasharu bashar bay dhihin laa yakunu rasuulan rasuul ma noqon warasuuluna laa yakunu basharan rasuullo bashar noqon maayo bashar horta rasuul noqon maayo rasuullo bashar noqon maayo xasba caqiidatihim wey waa say iyagu aaminsan yihiin falama aclana rasuulu sala allahu alayh wasa falama aclana rasuulu llahi sal allau alayh wasalam nabigu markuu caddeeyey can nubuwatihi wa risaalatihi ilaahay inuu soo dirsaday oo rasuul ilaahay yahay oo nabi ilaahay yahay wadacaa ummadda ugu yeeray ila aliimaani bihi in la rumeeyo oo la raaco maadaama ilaahay soo dirsaday oo rasuul ilaahay xaggiis ka socdan yahay taxayara almushrikuuna mushrikiinta waa ku wareereen arrintaasi waaba la wax la qaadan waayay bay ku noqotay wa tacajabu way la yaabeen hadalladoodii waxaa ka mid ahaa wa qaaluu waxay dhaheen maa lihada arasuul ya'kulu طacaam wa yamshi fi اlaswaaq muxuu yahay rasuulkan cuntada cunaya ee sida basharka aadamaha lagu yaqiino waxyaalihii khasaa'isa u ahaa saanu anagu suuqa uga adeegano oonu baahida yada waata u soo aadno saasu isaguna nala midi maa lihaada rasuul markay leeyihiin rasuulnimada uma qirsanee waa jees jees macanaa kelmaddaasi kama wadaan rasuulkan ilaahay kama wadaan maxay ka wadaan ninkan isku sheegay bay ka wadaan ninkan rasuulka isku sheegay waa ku maadaysanayaan muxuu haddana suuqa socda haddii ilaahay soo dirsaday maba dhici kara suuq ma socda intu meel iska fadhiisa wax luu shubi lahaa ma axad ilaahay soo dirsadayba muxuu uga baahanayaa inuu shaqshaqeeyo maba shaqaynayabe waaba loo soo shubayaaba waa qodob ilan waa ka sarreeyaaba baahi aadamo waxyaalaha uu isticmaalo iyo bashar shaqadii inuu galay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi bal cajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun minhum dige ayaga ka mid macanaa shaksi aadama ah oo u digaya wixii dhib ku ah adduuniya aakharaba uga digaya wixii anfici lahaana amraya fa qaala alkaafiruuna waxay dhaheen haadaa shayun cajiiben arrinta waa arrin la yaab leh macnaa suurtagal ma ahd macnaa ma bashar baa rasuul noqon kara waxa cajiibka ay ka dhigayaan ay adkaynayaan rasuul bashar ah say ku dhici kartaa wa qaaluu waxay yidhi hadalladooda waxaa ka mid ahaa maa anzala allahu calaa basharin min shay wax basharoo ilahay wax ku soo deji mau jiro sideedaba meel gaaban baa lagaga keeni su-aal baa la weydiinayaa horta inta ilaahay rasuul soo diray wada bashar bay ahaayeen aayaad kale wma arslnaa qablaka min almursaliin ilaa inahum laya'kuluuna طacaama wayamshuuna fi laswaaq waxay socon jireen suuqa cuntadan way cuni jireen rasuul ilaahay soo diray ma jiro oon bashar ahayn malaa'ig lama soo diri jirin macnaa malaa'ig aadama looma soo diri looma soo diri jirin ilaahbaa ka jawaabi doona hadalkaa ay ku hadleen baabi'ina doona caqiidadoodii waxa lagu dukaynayana la barko waxaa ka ah qurayshi maxay sheeganayeen diintii nabi ismaaciil iyo nebi ibraahim baan haysanaa nabi ismaaciil baana dhalay inuu nabi ahaa way sheegayaan ogow nebi ibraahim bay ku abtirsanayaan ma malaa'ig bu ahaa diintii sibaan haysanaa bay ilaah baa ilaah baa soo diray bay leeyihin sibay waati u kala dhantaalanyihin hadalkooda waqad abdala allahu ilaah baa buriyey haadihi waxyaalaha ay xujada ka dhigteen aan macnaha lahayn ilaah baa baaba'shay wa qaala wuxuu yidhi raddan calayhim isagoo ku radinaya hadalkoodii qul man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa nuuran wa hudan linnaas yaa soo dejiyey ileen yahuud iyo nasaaro baa adduunka haddi xilligaa joogay nabi ciise iyo nabi muuse loo soo diray maxay ahaayeen nabi muuse iyo nabi ciise qul waxaa tidhahaa bashar ilaahay ma soo dirin baa tidhaheen qul waxaa tidhahaa man anzala alkitaaba yaa soo dejiyey haddaan bashar ilaahay soo dirin alkitaaba yaa soo dejiyey alladii kitaabkii jaaa bihi muusa nabi muuse la yimid nuuran isagoo dadka u iftiiminhaya wixii jahli ay kaga jiraan iyo mugdi wa hudan linnaas dadka waddada wanaagsan ee aakhariya adduunba anfacaysana dadka ku hagaya oo ku hanuuninaya wa qasa calayhim ilaahay wuxuu uga qiseeyey qisas alambiyaa warusul rususha iyo ambiyada ilaahay qisooyinkoodi iyo sheekooyinkoodi iyo taariikhahoodii buu rabbi qur-aanka kaga warramay iyo wamaa jaraa baynahum wixii dhex maray ayaga iyo wa bayna qawmihim oo min alxiwaari hadalladii la isdhaafsaday ah wa ana qowmahum qoomkoodii qaaluu inay dhaheen inkaaran lirisaalatihim iyagoo risaaladooda diidan in antum ilaa basharun miluna qaalat rusuluhum afilaahi shaku markay yidhaheen rususha ilahi war ma ilaahay baa la isku hayaa ma shaki baa ka jira rabbi baa waxay yidhaheen in antum ilaa basharun miluna ma tihidin ilaa bashar nala midaa tihiin maxay ka wadaan ilaa waxay ka wadaan bashar nala midaa tihiin haddee waxba nama dheerin mar haddaad bashar tihiin waxaadna dheertihiin ma jiro aabbayaashana dhaqankoodii baan haysanay aabbayaashana haddee aragtidoodii baan annagu ku dhaqmaynaa idinkuna aadamaad tihiin khaldami kara oo waxaad sheegaysaan waxaa dhici kara inuu khalad yahay marka seay ku dhici kartaa inaan aad odayaashayadii waxay haysteenna ka tagno idinkana idin raacno taasay suurtagal ku tahay wa qaalat lahum rusuluhum baa tidhi way u jawaabeen rususha ilaahay waxay yidhaheen in naxnu ilaa basharu milu horta bashar baan waa runtii basharnimada ma diidanin inaan basharna anagu ilaahnimo maanaan sheeganin darajadaa maanaan sheeganin walaakin allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadi laakiin cidduu ilaahay doono yuu ku manaysaa ila risaalada ilaah baa bixiya dadka ilaah baa kala fadila ilaah inuuna soo diray de waxa weeye awooddaa ilaahbaa iska leh annagana waxaan idin dheer nahay basharnimada iyo aadamanimada isaga mid baan nahay rasuulnimada iyo nabinimada falambiyaau warusul ambiyada iyo rusushu kaanuu waxay kulluhum dhammaantood kaanuu basharan bay ahay dhammaantood bashar bay ahay wa ama an yakuuna rasuulu malakan inuu rasuulku malag noqdo faina dalika laa yafi oofin maayo biqaradi risaalati risaalada dantii laga lahaayo wa maslaxatihaa faa'iidadii ku jirta ile yaa u kala turjuma is afgaran maaya ile waxaa la rabaa dadka in wax loo sheego oo la dhex galo oo waa baa la rabaa malagga marka iyo aadamuhu say isu fahmayaan isma fahmi karaan xikmadda marka meeshooda ka baxaysa ile dadkan in la hanuuniyo oo khayr loo sheego oo wixii dhib ku ah waata looga looga digo baa la rabay qof la jinsi ah oo la nooca oo is afgaranayaan baa marka arrintaa ka soo bixi kara laakiin malag haddii loo soo diro abuurka ilaahay qaabku u abuuray inaga qaabka laynoo abuuraa kala duwanba hadda xoolaha iyo inagu isku jinsi ma nihin laba waata waxaan nahay xayawaan laba noolaan nahay isfahmayn xooluhu hadda halkaas waa nool yihiin iyagu waa is afgaranayaan annaga ma afgaranayn shimbirahaasi ayaa is afgaran nooc walba oo makhluuqa ayaa is afgaranaya annaga ma afgaranayn laa yafi biqaradi risaalati wamaslaxati idil basharu bashar laa yastadiicu ma awoodo an yata'asaa inuu ku daydo bilmalaa'ikati malaa'ika malag bashar kuma dayan karo uma tabqaa marka waxaa soo baaqi noqon ashubhatu shubhadii kamaa hiya sida ahayd haddii malag loo soo diri lahaa ciddanaana isafgaran maxaa lanoogu soo diray bay odhan lahay kolkaan ayagoo hadda waxay leeyihiin martabada rasuulnimada bashar ma istaahilo oo shaga shaqadaa ma qaban karo maxaa malag lanoogu soo diri waayo lawlaa unzila waata maxaa loo soo dejin waaye malag maxaa lanoogu soo dejin waaye leeyihin haddii malag looba soo diri lahaa hadda waxaanay maanta ku marmarsoonayaan wax la mid unbaa dhici lahaa ilaah baa kaga jawaabay qaala tacaala rabbi wuxu uhi walaw jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajula malag haddii loo soo diri lahaa ileen malagga ismay afgarteene waxaa loo bedeli lahaa malagii haddana bashar baa laga dhigi lahaa rajul baa laga dhigi lahaa bashar maan bashar baa laga dhigi lahaa markii bashar laga dhigana ileen maslaxadii baan ku imaanaynin malag inuu aadamo loo diro walalabasnaa calayhim waxaan ka ishkaal gelin lahayn maa yalbisuun ummadii kale ee ilaahay hanuun ugu talagalay way fahmeen nebi maxamed sal aleyh wasalam oo way raaceen ayagu waxay leeyihiin waxbaa khaldan wixii hadda ay sheeganayaan wax lamidaba maalintaan sheegan lahayn axadaan ilaahay hanuun ugu talagelin wax kasta oo lagu sameeyo hanuuni maayo hadda nabiga sal lay slam intay bay wax ku xujeeyeen oo mucjizaad wixii ay codsadeen waxyaalo badan loo yeelay haddana aynan ku rumaynin axad aan ilaahay subxaana wa tacaala hanuun ugu talagelin si kasta oo xaq loogu sheego wax kasta oo loo caddeeyo xaqu geli maayo waxay ku ina almushrikiina meesha ay mushrikiintu kaanuu ahayen yactarifuuna kuwa aaminsan ana ibraahim wa ismaaciil wa muusa calayhima asalaam kaanuu rusulan mushrikiintu waxay aaminsanaayeen mushrikuu qurayshin nebi ibraahim nabi ismaaciil nabi muuse inay rusul ahaayeen wa kaanuu basharan basharna ay ahaayeen fainahum ayagu lam yajiduu maysan helin majaalan madhal lilisraari inay kusii adkaysaan calaa shubhatihim haadi bashar rasuul ma noqon karo xujadii ahayd ee daciifka ahayd ee tabarta darayd baaba'day waxaa lagu xujeeyey nebi ibraahim soo ma qirsanidin inuu aadama ahaa haa nabi ismaaciilla haa nabi muusena haa haye soo idinka hadda lahaa waas waxaa weeye bashar rasuul ma noqon karo taas waas meesha laga tegay walaakinahum abduu haddana waxay muujiyeen oy keeneen shubhatan ukhraa xujo kale oo tabar daran tii markii waatay waxa weeye la baaba'shay oo la caddeeyey inaynan waatay xujo noqon karin haddana waxay keeneen xujo kale oo daciifa maxay dhiheen qaaluu waxay dhaheen alam yajidillaahu ilaahay miyuusan helin lixamli risaalati ilaa hada alyatiim almiskiin buuli haddii kollay qof uun la dooranayo ninkan aan dhaqaale haysanin ee agoonka ahee faramaran maxaa loo doortayoo waata waxa weeye dad waaweyn oo odayaala carrada jooge raggaas maxaa nin looga dooran waayo ma dhici kartaa wiilkan agoonka ahoo waata aan waxba haysanin ee faqiirka faramadow in la doorto qoys ahaan kumay durini oo waa laangaab maysan oran laakiin waxay sheegeen dhaqaale yari waxaa kaloo sheegeen aabbihii inuu dhintay yaraan waatay waa ninka noocaasa maxaa lagala doonay rasuulnimada raggan la yaqaano odayaasho carrada ka taliya maa la doorta midkood siday ayagu rabaan bay rabaan ilaahay inay u maamulaan ilahay sidaa dadkiisa kala yaqaana allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatahu meeshuu risaaladiisa dhigi ilaahba isaga yaqaana isagaa dadkiisa kala yaqaana maa kaana allahu ilaahay ma maa kaana allahu ilaahay ma ahaanin bay dhaheen manaa dhici ma dhici karto liyatruka alcudamaa inuu ka tago raggii waaweynaa alkibaara waaweynaa min ashraafi qurayshin wa haqiifina labada magaalo ee deriska ahaa oo laba qabiil oo waaweyn ay waat waxa weeye kala degi jireen nimanka la yidhaha hawaazin oo haqiif hawaazin bay galaan macnaa dhalasho ahaan waa laf hawaazin ka mida haqiif iyo nimanka la yidhaaho quraysh labadaa lafood oo deriska odayaashooda nin ka mida maa la doorto wayursulu haada uu kan soo diro manaa arrintaas ma dhici kartay waxaana caddeeyey ilaah baa ka hadlay waay wuxuu yidhi lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim lawlaa nuzila hallaa nuzila maa la dejiyo hada alqur'aanu qur'aankan haddii ay arrintani ay sax tahay oo nabinimadan maxamed uu sheeganayo ay jirto maa labadan magaalo qaryataynku waa daa'if iyo maka labadaas magaalo nin oday ah oo odayaashooda ka mid ah oo nin weyna ay min maka wa daa'if maa la doorta bay qaala allahu tacaala ilaah baa ka jawaabay raddan calayhim isagoo radinaya wuxuu rabbi yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbi ma ayagaa raxmadda rabbi qaybiya naxnu qasadnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya bariiska cayshka adduunyada in ilaahay yadda ku hayo gacanta ku hayo isagu ninkuu doonana faqiir ka dhigi ninkuu doonana qani ka dhigi way aaminsan yihin haddaad marka adduunyadii oo ka liidatay aaminsantihiin ilaahay inuu maamulo maxaa ku diideen raxmadda rabbi waxaa ugu weyn axadka ilaahay u naxariistay axadku rasuul ka dhigay ma idinkaa qaybin marka dadka ninka waata ilaahay miyaad addoommadiisa ku haysataan axad kuu doonana isagaa rasuul ka dhigi axad kuu doonana aan ka dhigayni ahum yaqsimuuna raxmata rabbi markay leeyihiin labadan magaalo raggooda odayaasha ah nin ka mida maa la doorto jawaabtu waxaa weeye ahum yaqsimuuna raxmata rabbi ma ayagaa qaybinaya naxariista ilaahay yacni ana alwaxya waalqur'aan walnubuwa warisaala raxmatun min allah waxyiga iyo nabinimada iyo risaaladu waa waxyi min allah wallaahuna yaclam ilaahayna wuxuu og yahay kayfa yaqsimu raxmatahu siduu u qaybinayo raxmaddiisa ilahay isaga og wa ayna yadacuhaa meeshuu dhigayana ilaahay isagaa og faman yucdiihaa waman yuxrimhaa cidduu siinayo iyo cidduu ka hoojinayo ilahay isagaa og qaala tacaala rabbi wuxuu idhi isagoo arrintaa ka hadlaya allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatu ilaahay isagaa u ogaal badan meeshuu risaaladiisa dhigayo cidda mas-uuliyadda u dhiibanaya shaqadaas ilaahay isagaa og faintaqaluu bacda dalik taana markii la baaba'shay way ka guureen ilaa shubhatin ukhraa xujo kale oo daciifa bay haddana u guureen qaali waxay dhaheen ina man yakuunu rasuulan la malikun min muluki dunyaabi ninka horta sideeda rasuul noqon karaayo waa inuu madaxda adduunka ee la yaqaana nin ka midaya yuwafar lahu lmilk madaxtooyadana loo dhammaystiray asbaab lxashama xashama waxaa la yidhaahaa ninka dadka ku gadaaman oo hadduu xanaaqa la xanaaqaya oo wixii dhib oo isaga kusoo wajahan oo dhan ka hormaraya iyo xashamo la yidhaha iyo waljaah magac iyo jaah oo min alkhadami dad u shaqeeyo khaadimiina walxashami dad isaga waata waxa wey waardiye u ah wadeecati gurye iyo daaro walmaali dhaqaalo kale walubuhati waxyaalo quruxa waljalaali weyni waayri dalik ninkani intaa midna ma haysto xataa keliguu iska socda waardiye male xoolo moole waata gaadiid male gurye male war nin ilaah baa isoo dirtay oo keligii faramaran oo iska socda ilaahay ma nin faramadan buu soo dira ninkan aan waxbaba haynin haddana rasuulnimada sheegan xataa hadduu ilaahay nin dooran waa inuu dhaqaalo u yeelaa ninkii waata waxa weeye dad ciidan waata u sameeya wixii u sameeya wagayri dalik wahuwa yamshii uu soconaya markaa rasuulkii fii mawkibin min alxaras mawkib waxaa la yidhaahaa jamaaca isdhex socota qaybna ay gaadiid fuushan tahay qaybna ay lugaynayso oo si qurux badan u socda ama xaflad u socda yaa mawkib la yidhaha luqadda oo min alxaras ah dad waardiyeyn iyo walmunaafiqiin kuwa waata waxa weye asaga la rafiiqaya oo la waatay saaxiibo u ah asxaabi alcizi wa sharaf ah dawladdiisa iyo madaxtooyadiisa ragga asaga rafiiqa u ah saaxiibada u ah oo ciziga iyo sharafta u saaxiiba famaa baalu muxamed wey muxuu muxamed xaalkiisiiya yadfax fi laswaaq wuxuu u soconayaa suuqa dhexdiisa liluqmati caysh bariis buu raadinaya waxaasaa suurtagala wayaddaci inahu rasuul llah haddana wuxuu leeyahay rasuul ilah baa ilah baa isoo diray sida aynay yidhaheen ilaah baa ka warrama oo muxuu yidhi manaa hadalkaas sheekh uu soo sharxay waa aayad qur'aana macnaheed oo la tafsiiray lawlaa unzila calayhi malak fayakuna macahu nadiira aw yulqaa ilayhi kanzun aw takuna lahu janna yakulu minha waqaala aalimuuna in tattabicuuna ila rajula masxuura waxay dhaheen lawlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamed malag hadda xataa ilaahay soo dirayo malag muu soo raaciyo oo isagoo keligii socda rasuul baanahay ila laga akhrisan maayo muu malag ku soo daro malagaasi muxuu qaban fayakuuna macahu nadiira malagaasi muu la digo ha waa runti ha waxaa idiin sheegay runti weeye waa saacidaya malagu inuu waata hawshaa uu sheeganayo anaa makhraati uga ah buu leeyahay malag haddii kale aw yulqaa ilayhi kanzun maa kanzi lagu dao xoolaan tacab loo soo marin oo lagu soo shubay un aw takunu lahu janna beero basaatiin iyo dhaqaala culus muulahada ya'kulu minha u wax ka cuno oo uu shaqada ka fadhiiso suuqa lacalla xataa waata nin bariiskiisa haysto oo fadhiisan kara muu noqdo wa qaala aalimuuna ilaahay wuxuu yidhi aalimiintii waxay dhaheen ilan kelmadaha ay ku hadlayaan baa dulmi ah edabdarro ah canaad ah in tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajula maya ninka ku daawaa ninkuu sixray caafimaad qab hadalkan lama odhan ninkan xanuun baa ka keenay ninkanaad raacsan tihiin iyo dadkan waa ninkana waa rasuul leh oo nin waalan baad daba socotaan wamacluumu waxaa la og yahay ana nabiya sala allahu alay waslm nabiga kaana inuu ahaa qad ursila kii la diray ilaa jamiici anwaaci albashar basharka noocyadiisa qabiil looma dirin jinsiyad dad gaara waata waxa wey oo jinsiyad gaarana looma dirin noocyada basharka oo dhan baa nabiga loo diray sagiirihim siqaarihim wa kibaarihim dadka dhallinyarada ah ee yaryar iyo dadka waaweyn wa dicaafihim wa aqwiyaa'ihim dadka xooggale iyo dadka tabarta daran wa adnaabihim dadka liite ee hooseeye wa ashraafihim dadka magaca leh dadka hanigaa iyo dadka fuqaradaa wa caliidihim wa axraarihim addoommada iyo dadka xorta ah falaw xasala lahu maa taqadama haddii ay dhici lahayd waxay iyagu sheegeen oo nin boqor ahoo madax ahoo saasa haddii laga dhigi lahaa hadday xasili lahayd oo min alubuhati quruxa macnaa nin lasoo sharxay oo dhaqaale laga soo buuxshay waljalaal iyo wa muwaafaqatin kabat اkhadam soo ay ku gadaaman yihiin dad shaqaalaha iyo walxashab walkibaar lam yakun ma ahaadeen yastafiidu bihi miday ka faa'idaystaan ducafaau naasi wasigaaru ila waardiyahan nabiga waxaa loogu talagalay axad meel walba geli kara oo dadka nooc walba dhex geli kara ninkan madaxda waa nin la waardiyeynay dad gaara unba u tegi kara haddii waata axad noocaasa uu yahay ka iyagu tilmaameen ilan basharka o dhan baa nabiga loogu talagalay meel walba ma galeen ummadda wax uma wada sheegi kareen dadka marka bulshada wahum waata jumhuuru bashar wey basharka intaa tabarta daran baa badan dadkaasaa meesha ka bixi lahaa ciyaalka haweenka fuqarada dadkaa waata waxa dad dadku meeshuu u badan yahay baa meesha ka bixi lahaa waa idan lafaatad marka waxaa tegi lahay haddii dadkii meeshuu u badnaa risaaladii aan la gaarsiinin maslaxatu risaalati risaalada maslaxadeedii baa la waayi lahay walam tacud lahaa faa'ida tudkar mana u soo noqoteen ama lama heleen faa'iida la sheego walidaalika sidaa darteed baa ujiiba almushrikuuna mushrikiintii loogu jawaabay calaa dalabihim haada dalabkoodii noocaas ahaa bianna muxamadan nabi moxamed rasuul lahi wey yani yakfi lidaxli shubhatikim haadii lidaxli shubhatikim haadihi shubhadiinan ama xujadiinan daciifka ah baabi'inteeda nebi maxamed anahu rasul lahi waxaa ku filan inuu rasuul ilah macnaa waxyaalahaan ku marmarsanaysaan eed nabiga ku duraysaan waxaa ku filan inuu ilahay soo dirsaday wladii dalabtumuuhu waxaad idinku codsateen lahu nabiga oo min alxashamati dad shaqaalo ah ama dad waat waxa weeye isaga ku gadaaman oo waardeeye iyo waljah iyo walmawqib walmaal yunaafi wuxuuba aanfinba ka hor imanba tabliiqa risaala in risaalada la gaarsiiyo fii caamati naasi dadka weynaho dadweynaha dadku meeshu u badanya arrintaas waxayba ka hor imaanaysaa dadka meeshu waata u badnaa inaan risaaladii gaarin baynamaa hum maqsuuduuna birisaala iyadoo qasadku uu yahay dadweynaha in diinta dhammaantood la wada gaarsiiyo marka idinka waxaad sheegteen wax maslaxada waatay risaaladu ay keenaysa maba aha falamaa rudda markii la radiyey calaa shubhatim haadii markii mid waata waxaa weeye jawaab markay su-aal keenaan oo loo jawaabo oo waata la baaba'sho oo taas intaa kaga hari maayaan haddana tu kale keeni haddana mid kale keeni falamaa rudda markii la radiyey calaa shubhatihim haadi shubhadoodii iyo xujadoodii daciifka ahayd taqadamuu haddana khudwa ukhra khadwa ukhra tallaabo kaley qaadeen wa akhaduu waxay gudagaleen yudaalibuuna inay codsadaan bilaayaati mucjizaad buurahan markaa meesha ha laga qaado dhulkan webiyaal ha laga dhigo dhulku waa oomane waxyaalo waatay kolba waxbay keenayaan iyo wa tacjiizan fadaara waxaa wareegay manaa nabiga inay cajiz geliyaan bay ka rabaan fadaara waxaa wareegay baynahum bayna nebi sal lay sl naqaash wa xiwaar naqaash iyo xiwaar wasana'tii waxaan la imaanaynaa calaa shayin min insha allah waxaan keeni doonaa xiwaarkii nabiga sal alay wasalam waxyaalahay ku xidheen iyo mucjizaadkii ay yidhaheen waxa waxa noocaasa hala keeno insha allah gadaal baan ka keeni doonaa ama qadiyatu tawxiid waxyaalahay khilaafka ka keeneen saddex qodob baa u badnaadaan qodob xalayba casharkeeniibu ku jiray muxuu ahaa ya albacthu bacda almowt qodobka labaadna waa kaan hadda ka hadlayna waxyaalaha ay ku xujeeyeen inuusan bashar rasuul noqon karin iyo hadalladoodiina waa ka soo baxnay qodobka ugu xoog badnaa oo khilaafkooda ugu xoog badnaa baan hadda gallay amaa qadiyatu tawxiid tawxiidka qadiyadiisii fa kaanad waxay ahayd ra'su alqadaaya waxyaalaha masaa'ilka ay keeneen ama khilaafka waat waxa weye qadaayaadkiisa meesha madaxda waa wa aslu khilaaf buu ahaa wa kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen yuqiruuna kuwii qirsan bitawxiid illahi subxaana wa tacaala ilaahay tawxiidkiisa fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi ilaahay waa qirsanaayeen inuu jiro daat ahaan ilah waa u qirsanaayeen sifaadkiisa iyo tilmaamihiisana waa qirsanaayeen afcaashiisana way qirsanaayeen maxay diidanaayen marka qofku markuu ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyo oo mu'min uu noqdo arrima waxaa waatay soo hoosgelaya iimaankiisa aliimaanu billah biwujuudih ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa inuu rumeeyo wa birububiyatihi ilaahay rububiyadiisana inuu rumeeyo ilaahay uluhiyadiisana inuu rumeeyo asmaadiisa iyo sifaadkiisana inuu rumeeyo maxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala wujuudiyadiisa waa iska cadda ilaahay rububiyadiisa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala afcaasha uu makhluuqaadkiisa uu ku tasarufo inuu keli ku yahay cid la maamusho aysan jirin keligii baa wax arsaaqa keligii baa wax dila keligii baa wax nooleeya keligii baa koonka maamulkiisa iska leh tawxiid luluhiyana macnaa waxaa weeye cibaadaadka anwaacdooda dhammaantood ilaah baa keligii xaq u leh cid kale oo in la caabudo xaq u leh ma jiraan tawxiid asmaa wasifaatna waxaa weeye waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa isagu uu sheegtay ama nabigiisu sal allahu aleyh wasalam uu ku sifeeyey ama uu ku sheegay in waati addoonku uu qiro oo waati waxaa weeye ilaahay u nisbeeyo si ilaahay laayiq u ah tafsiilka marka waxaa aad u sharxa oo ka hadla culimmada waati waxaa weeye kutubta caqaa'idka laakiin sheekhu si fiican buu waati waxaa weeye qaybo ka mida uga hadlay waxay gaaladu diidanaayeen iyo waxay ogolaayeen ilaahay maxay u ogolaayeen maxayse ku diidanaayeen maxay diidanaayeen ilaahay xaggiisa maxay qirsanaayeen maxay ka diidanaayeen wuxuu sheekhu yidhi wa kaana almushrikuuna waxay ahaayeen yuqiruuna kuwii qirsanaa bitawxiid illaahi subxaana wa tacaala fii daati ilaahay inuu keli yahay hal hal ilaah inuu jiro wa sifaati wa afcaali sifaatkiisii afcaashiisana waa qirsanaayeen fa kaanuu waxay yactarifuuna kuwa qirsan biana allaha tacaala huwa alkhaaliq inuu yahay ilaahay inuu khaaliq yahay aladii khalaqa samaawaati walard cirka iyo dhulka isagu inuu abuuray iyo waa baynahuma wax u dhexeeya wa huwa khaaliqu kuli shay shay walba isagu inuu abuuray waa qirsanaayeen wahuwa almaaliku aladii biyadihi malakuutu samaawaati walard samaawaadka iyo ardada isagu inuu milkiyo oo u maamulo isagu iska leeyahay way qirsanaayeen wa malakuutu kuli shay shay walba milkigiisa isagu inuu leeyahay bay qirsanaayeen wa huwa araaziq ilaahay inuu raasiq yahay aladii yarzuqu الnaasa wاdawaaba واlancaam noolaha dhammaantii aadamuhu ka mid yahay xooluhu ka mid yihiin waa qirsanay isagu inuu arzaaqo wayarzuqu kula xayin noolo dhammaantii inuu arzaaqo wa huwa almudabir inuu yahay bay aaminsanaayeen ilaahay asagu inuu wax maamulo aladii waati waxa weye yudabiru اlamra min aلsama ilى اlard wayudabiru amra kuli sagiiri wakabiirin xata dara wالnamla xataa quraanyada iyo waati waxa weeye namlada iyo daradu waa quraanyada laba nooc oo ka mid oo kala weyn huwa rabu samaawaati walard samaawaadka iyo ardada inuu rabbi u yahay bay aaminsanaayeen iyo wamaa baynahuma wa rabu lcarshi alcadiim carshiga weyn inuu rabbigii yahay bay aaminsanaayeen wa rabu kuli shay sakhara shamsa walqamara wاlnujuuma wاljibaala washajara wاdawaab shamsada iyo qamarka iyo dayaxa iyo xidigaha waati geedaha dawaabta jinniga insiga malaa'igta dhammaantood kullu lahu khaadicuun dhammaantood inay isaga u khuducaan bay aaminsanaayeen oo qirsanaayeen yujiiru man yashaa ciduu doono isagu inuu badbaadinay calaa man yashaa ciduu doono ka badbaadinayay aaminsanaayeen walaa yujaaru calayhi abadan asaga cid laga laakiin cid ilaahay laga badbaadin karo laga celin karo uusan jirin yuxyii wa yumiit ciduu doono inuu noolayn karo ciduu doonona dili karay aaminsanaayeen wayafcalu maa yashaa wayaxkumu maa yuriid wuxuu doono inuu xukumayo wuxuu doonana waati waxa weeye uu samayn karo laa mucaqiba lixukmi walaa raadda liqada'i xukumkiisa cid ka dabategi karta ama radin karta inaysan jirin bay aaminsanaayeen oo nimanku waxaasoo dhan hadday aaminsanaayeen horta inay waxaas sheekhu uu tiriyey ay aaminsanaayeen mushrikuu qurayshin maxaa caddaynay ma sheekhumaa iska tiriyey mise daliil cad iyo xujo ma loo hayaa nacam ayaga inuu rabbi abuuray su-aal baa rabbi weydi walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah yaa idin abuuray idinka haddii la yidhaah maxay odhanayeen allah waxay aaminsanaayeen cirka iyo dhulka inuu abuuray isagu cirka samaawaadka ardada inuu abuuray ilaah baa ka hadlay subxaana wa tacaala walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna khalaqahuna alcasiizu alcaliim maxay odhanayaan allah waxaa abuuray alcasiiz alcaliim inuu raasiq yahay muxyii yahay mumiit yahay hadda aayaadka ku soo arooray lama tira koobi karo qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquluuna lilah qul afalaa tadakaruun qul man biyadihi malakuutu kuli shay wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh in kuntum taclamuun aayaadka waata waxa wey ka hadlay mawduucaas ama baabkaas aad bay u cadcad yihiin inta hadda uu sheeku sheegay aayaadkaa sharxooda u wahum iyagu bacda hada aliqraari sariix iqraarkaas cad litawxiid illahi subxaana wa tacaala fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi kaanuu waxay yaquuluuna ku yidhaah in allaha tacaala acdaa bacda cibaadihi ilaahay wuxuu siiyey iyagoo sidaas aaminsan haddana waxay qirsanaa waxay lahaayeen ilaahay wuxuu siiyey bacda cibaadihi addoommadiisa almuqarabiin addoommada ilaahay loo dhoweeyey kaalambiyaa waalmursaliin waalwliyaa wasaalixiin shay-an min atasaruf inay adduunkan ku tasarufaan fii bacdi umuuri lkown caalamkan arrimihiisa qayb ka mida ilaahay wuxuu siiyey tasaruf ambiyadiisa mursaliintiisa awliyadiisa saalixiinta fahum iyagu yatasarafuna fiihi way tasarufaan biidnihi ilaahay idankiisa ku tasarufaan ayagu iskama tasarufayaane dadkaa waa wanaagsani waxay u tasarufayaan ilaah baa u ogolaaday tasarufaadkaas way ka mid tahay milu hibati alawlaad inay dadka ciday doonaan awlaad siinayaan hadda ilaah baana u ogolaaday ogow wa dafci lkurubaat ciday doonaan inay dhibaato ka qaadayaan oo ilaahay u ogolaaday wa qadaa'i alxawaaiji baahida dadka inay gudayaan wa shifaa'i almardaa dadka xanuunsan inay xanuunka ka qaadi karaan wa amhaali dalik wa ana allaha rabbina inamaa acdaahum dalika arrimahaas ilaahay wuxuu u siiyey liqurbihim inay u dhow yihiin min allahi ilaahay iyo walijaahihim magaca iyo sharafta ay ku leeyihiin cinda allahi ila agtiisa fahum ayagu liajli ana allaha manaxahum ilaahay inuu siiyey hada tasarufa tasarufkaas iyo wa hada alkhiyaara khiyaarkaas bay yaqduuna waxay gudayaan bacda xaajaati alcibaad addoommada baahidooda qayb ka mid a can dariiq ilqayb bay ka gudayaan ilahay xaggiisa fayakshifuuna waxay faydayaan canhum xaggooda dadka waxay ka faydayaan bacda alkurubaat dhibaatooyinka qayb bay qaadayaan wayadfacuuna waxay reebayaan bacda albaliyaat balaayooyinka iyo dhibaatooyinka qayb bay faydayaan wayuqaribuuna ila allah waxay ilaahay u dhowaynayaan man yardawna bih cidda iyagu raalli ka yihiin wayashfacuuna lahu cindahu ilaahay agtiisa igu ergeynayaan wlmushrikuuna calaa asaasi zacmi mushrikiintu asaas ku dhisan zacmiga waxa ay sheegteen jacaluu waxay ka yeeleen haaulaai alambiya walawliya wasaalixiin awliyadaas iyo dadkaa wan wanaagsan wasiilatan fii ma baynahum wa bayna allah wax u dhaxeeya ilaahay ay iyaga wakhtaracuu waxayna u ikhtiraacdeen acmaalan shaqooyin yataqarabuuna bihaa ay ugu dhowaadaan ilayhim xaggooda wayabtaguuna bihaa ay kaga doonaan ridaahum ridahooda fa kaanuu waxay ahayn ya'tuuna kuwii la yimaada bitilka alacmaali acmaashaas uma yatadaracuuna ilayhim awliyadii iyo dadkii saalixiintaabay isu binbihinayaan oo waata waxaway isu dullaynayaan wayadcuunahum waxay weydiisanayaan liqadaa'i xawaa'ijihim baahidooda inay gudaan wayastakiituuna bihim gargaar bay weydiisanayaan fii shadaa'idihim xilliyada ay dhibaataysan yihiin wayastaciiduuna bihim way magan gelayaan fii makaawifihim xilliyada ay cabsanayaan sheekhu weli waa sii wadaa waana sii sharxaya waa aad bu ugu dheeraaday waxyaalaha ay samayn jireen ee shirkiga iyo gaalnimada keenay ee lagu haystay quraysh intaynaan markaa sheekha sharaxaadiisa faahfaahintiisa ku xeel dheeraanin su-aal baa isweydiin leh inay nimankaasi dee awliye ilaahay iyo dad wan wanaagsan iyo ay ilaahay subxaana wa tacaala usii mari jireen oo acmaasha hadda sheekhu uu sheegay ay samayn jireen maxaa caddaynaya haddaad tidhaahid asnaam iyo la dhagxaan iyo nimankani asnaam bay haysteene dadkan saalixiinta iyo dadkan wanaagsan iyo xaggey ka yimideen su-aasha haddaad qalbigaaga ay ku jirto jawaab bay u baahantah jawaabtaas waxa weeye waxaan soo qaadanaynaa ilaa afar ama shan xadiid oo axaadiidta nabiga sal alla alيh wasalam ka mid suuratu nuux asnaamta qoomkii nabi nuux ay caabudi jireen ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay ee ilaa shanta aan filayaa asnaamtaas ibnu cabbaas baa kitaabka saxiix lbukhaari markuu aayaddaa waat waa aayaadka marka uu sharxay baa wuxuu yidhi wadi wuddi iyo subaac iyo yaquut iyo nasr iyo asnaamtaasi asalkoodu waxay ahaayeen dad wan wanaagsan oo bani aadama dadkaa wan wanaagsan ee sulaxada ah dad dad dad ayaga ku dayda oo atbaaca bay lahaayeen markay ayagii dhinteen dadkii ayaga shacabkooda ahaa ee raacsanaa baa waxay yidhaheen war dadkii waat waxa weeye wan wanaagsanaa armay fiicnaan lahayd saynu khayrkoodii waxay samayn jireen ugu dayanno intaan sawirno sawirkoodii saan u xasuusanno aynu keensanno masaajidka sidii bay sameeyeen sawirkoodii bay ku dhejiyeen masaajidkoodii meeshay ilaahay ku caabudayeen dadkii noocaasa markay dhinteen oy baaba'een dadkii ayaga ka dambeeyey ayaa waxay yidhaheen aabba ibliis baa u yimi wuxuu ku yidhi ibliis aabbayaasheen waxay caabudi jireen asnaamtanay ahaayeen waxayna usii mari jireen waat waxa weeye ilaahay iyo waxaa u dhexeeyey iyo waate dadka aabbayaasheen iyo ilaahay waxaa u dhexeeyey waat waxa weeye baalladana u dhexeeyey marka ayagii laftoodii bay caabudeen xilligaa intii ka dambaysay aadamaha intii nabi nuux iyo nabi aadam udhexaysay shirki ma jirin dadku wada muwaxidiin bay ahaayeen qur-aankuna kama sheekaynin waat waxa weye nabigana sal la alay waslam axaadiistiisa laguma sheegin xilliga dunida uu shirkiku soo galay asnaamtu ay soo gashay qoomkii nabi nuux bay ka soo bilaabanaysaa qoomkaa nabi nuux asnaamtii ka soo bilaabatay hadda quraysh maka waata waxaa weeye aljaziira alcarabiya ninkii u horreeyey oo sanam keenay camar bin ulaxay ninka la yidhaha waa la yaqaanaa taarikhdiisa xataa taarikhda uu keenay asnaamta maka keenay waa la yaqaana dadku intii ka horraysay dad wanaagsan bay ahaayeen dadkii noocaasa ahaa ee wan wanaagsanaa hadda ayaga keligood asnaamtii suuradoodii iyo sawirkoodii laga koobiyeeyey ama laga sameeyey keli kuma ekayn nabiga sal allau alay wasalam xaasaskiisii gabar ka mida la odhan jiray umu salama baa waxay ka mida saxaabadii ardulxabash u hijrood caaisha xadiidka warinaysa bukhaariyo muslim baa xadiid ku yaalla waxay tidhi umu salama rasuul allah waxaan arkay kaniisad ku taalla etoobiya ardulxabash kaniisaddaa sawir baa ka buuxa sawiraa ka buuxa sawiradaasa nabiga sal lay slam uga warram wuxuu yhi nabig sal alay wasalam sawiradaasaan kaa warramayaa dadkaasi waxay ahaayeen qof wanaagsan oo iyaga ka mida marka uu dhinto waxa weeye meeshiisii baa waxaa laga dhisi jiray meeshuu ku dhintay masaajid sawirkiisiina waa la dhigi jiray marka ulaaika shiraaruulkhalqi cinda allah kuwaasi ilaahay agtiisa dadka u shar badan wey dadka ka dhisay dadkii wa wanaagsanaa korkooda qubuuraha ka dhisay ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allah sheekha la yidhaha waat waxa weeye ibnu jariir abari markuu fasire afara'aytum ullata walcuza aayadda tafsiirkeeda wuxuu yidhi laata wuxuu ahaan jiray nin dadka xujayda ah sawiiqa waxaa la yidhaha waa raashin intii la saloolay la shiiday oo laga dhiga shurbad dadka xujayda ah nin saalix oo wanaagsan oo deeqsi ah oo dadka siin jiray buu ahaa asalkiisa markaasaa meeshii uu ku dhintay dadku ay ku itikaafeen oo ku fadhiisteen markaasaa la caabuday nabigu sal allahu alay wasalam xadiid uu warinayo jariir bn cabdillaahi albajali wuxuu yidhi nabigu waxaan ka maqlay sal la alay slam maalmuhu dhiman doono wax yar ka hor ilaaha yahuud iyo nasaaro ha naclado qubuurtii ambiyadoodii iyo dadkoodii wanaagsan ee saalixiintaaba waxay ka dhigeen masaajid alaa inii anhaakum can dalik waan idinka nahyinayaa muslimiinay inaad falka yahuud iyo nasaara ay sameeyeen aad samaysaan waxaa waata caaisha warisay nabi sal alay wasalam maalintii naftu ay ka bixi doonto isagoo sakaraatulmawtkii hayoo xanuun waata dhididku labadaa u ka dhacayo yaa wuxuu yidhi lacnatullaahi cala alyahuudi wanasaara yahuud iyo waata nasaaro ilaahay ha naclado ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid wuxuuna saa nabigu udhibay taxdiiran minhu ummaddiisa inuu uga digo arrintaas oo kale inay sameeyaan cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi xadiid uu warinayo imaamu axmed fii musnadi bisanadin jayid wuxuu yidhi nabigu sal alay waslam khalqiga ilaahay waxaa u shar badan laba qolo dadka iyagoo nool nool qiyaama udhici doonto iyaga oo nool nool dadka qiyaama udhici doonto iyo dadka qubuuraha masaajid ka dhiga labadaasaa khalqiga ilahay u shar badan marka intaas oo xadiidah waxay caddeeyeen asnaamtu meeshay ka timid asalkoodii waxay ahaayeen dad wan wanaagsan oo jacaylkoodii waatay dadku intuu ka tambadiyey waxayna xaq u lahayn la siiyey oo xaqi ilaahay addoonku darajo kasta u gaaro hadduu nabi yahay hadduu malag yahay hadduu nin saalixa yahay cibaadada ilaah baa iska leh addoonku haddee lama caabudi karo waa la sharfin karaa xaqa uu leeyahay lama rabo addoonka xaqiisa in laga hoos mariyo in laga badbadiyo waatay darajadiisa la dhaafiyan lama ogol addoonku ma gaari karo darajo ilaahnimo ma gaari karo xaqanna xaq ilaah lahaabuu ahaa ilaah baana la siiyey xaqi arrintaas marka sheekh ku hadlaya wuxuu yidhi ama alacmaalu acmaasha allatii ikhtaracuuhaa ay ikhtiraacdeen litaqarubi ilayhim inay ugu dhowaadaan dadkaa wan wanaagsan fa hiya acmaashaasi annahum iyaw khasasuu waxay u gaar yeeleen lihaaulaa'i alambiyaa aw ilawliyaa wasaalixiina amaakina meelo boosas ah wa banow lahum waxay u dhiseen fiihaa boosaskaas albuyuuta guryay uga dhiseen wa wadacuu waxay dhigeen fiihaa guryaha ay dhiseen tamaatiilahum sawiradoodii ambiyadii iyo dadkii saalixiinta sawiradoodii allatii sawiradaasoo naxatuuhaa iyagu ay qorteen oy samaysteen dhibqa suwarihim si waafaqsan suurooyinkii ambiyada ama saalixiinta alxaqiiqiyati ee dhabta ahayd oo nabiga waxaa loo sawirayaa ama waatay axadkan saalix ee kale suuradiisii dhabta ahayd baa la sawiraya awil khayaaliya ama si matalaad ah si aan dhab ahayn wuxuun waata iska matalaada baa la samayn wa rubamaa wajaduu inay helaan baa dhici karta qubuura bacdi alawliyaa wasaalixiin awliyada iyo dadka saalixiinta qayb ka mid a xasba zacmihim qabri bay iska helayaan fa banow calayha albuyuuta gurye ka dhis duuna an yanxatuu lahum atamaatiila qayb ka mid a sawira u samayn maayaan gurigii qabrigii unbaa guri laga budhisaya uma kaanuu waxay ahaayeen yaqsiduuna kuwa u qasta haadihi tamaatiil sawiradaa iyo wa tilka alqubuur xabaalaha sawiraba yayna ku hoos jirin fa kaanuu waxay yamsaxuunahaa kuwa isku masmasaxa oo ismarmariya ciidooda iyo waata dhismahooda wayatabarakuuna bihaa barakaysa wayaduufuuna xawlahaa ku agwarwareega wayaquumuuna lahaa isu taaga bilijlaali weynayn iyo watacdiimi qadarin wayuqadimuuna ilaaha waatay u qadima annuduura waxyaalaha u nadrayaan oo haddaad weli hebelo waxaa i siiso waxaa haddaad iga difaacdo waxaasaan ku siinaya iyo wlqaraabiini qurbaano liyataqarabuu bihaa ilayhim inay ugu dhowaadaan wayabtaguu bihaa ay waatay ka dalbaan min fadlihim ayaga fadligooda wa kaanuu waxay ahaayeen yanduruuna kuwo u nadar lahum iyaga mima kaana yarzuquhum allah waxyaalihii ilaahay ku arsaaqay qaybo ka miday siin jireen dadkaas oo min alxarfi ah beer wazarc wadacaami raashina washaraabi ah wadawaabi walancaami xoolaha noocyadiisa kala duwan wadahabi walfida lacag ah walamticati alaaba walamwaali fa ama alxarfu wazarc beerta wadacaam washaraab wadahab walfida walamtica walamwaal noocyada maalka oo kala gadisan fa kaanuu waxay ahayn yuqadimuuna kuwii keena ilaa amaakina meelay isugu soo aruurin jireen keeni jireen wa qubuuri haaulaai saalixiina bay keeni jireen ow ilaa tamaatiilihim aan sawiradoodii waxaa loo yaa loo keenaya maxabaashaa qaadanaysa waatay sanamkan ay sawireen baa qaadan ila sanamkani sanamyadan waxay ka soo jeedaan baan dad wanaagsan baa la sawiray sanamka waxuun la iska sawiri maaye qof fiican oo lagu daydo baa la sawiraya ama geed ha laga dhigo ama dhagax ha laga dhigo ama wax kale ha laga sameeyo yaa la siin xoola haddaad tidhaahay biwaasitati sanadatin wa xijaabin sanada iyo xijaab waxaa laga wadaa khaadimiinta asnaamiinta sanamka dad shaqaaluu leeyahy dad baa xabaalahan jooga oo meeshan waat waxa weeye fadhiya iyow ka kicin dadkaasaa xoolaha loo keenaa xijaabna waa la yidhaahaa sanadana waa la yidhaha kaanuu waxay ahaayeen dadkaasi yujaawiruuna kuwa la darsa tilka alqubuur walbiyu guryahaasay iska joogaan xabaalahaasay iska joogaan walam yakun uma ahaanin walam yakun yuqadimu ilay yuqadamu ilayhaa shay in la keeno xabaalaha ama meelaha asnaamta waata ay yaalaan ilaa biwaasitatin in iyaga loo soo mara qofku iskama geli karo oo iskama dawaafi karo iskama barbarakaysan karo ilaa iyaga inu soo mara mooy fii mucdami alaxwaal axwaasha siday intay u badan tahay lakiin waa dhici kartaa xilli xilli la xado oo iyagoo ka yar maqan iyo laga faa'idaysto laakiin sida waktiga u badan haddee saasay ahayd wa ama dawaabu xoolaha iyo walancaamu nacmoolayda fa kaana lahum waxaa ahaa fiiha duruq xoolahaasay u geli jirin ilan taasi waxay xoolo nool ma ahayna xoolihii noola iya qaarkee loo geli jiray farubamaa kaanu waxaa dhici kara yusayibuunahaa inay iska sii daayaan saa'ibaa la yidhaha saa'ibo faraha laga qaadiba neefkan bismi haaulaa'i alawliyaa wasaalixiin baa loo sii dayn waa loogu dhowaan neefkan waa la fasxay la qalan maayo la cuni faraha laga qaado oo min asxaabi alqubuur aw itamaatiila dadkan waata xabaalaha ku jira ama sawiradan taqaruban ilayhi maxaa neefkan loo sii day haddaad tidhahay iyagaa loogu dhowaan wairdan lahum iyagaa lagu raadi jirin fa kaanuu waxay ahayn yuqadisuuna kuwa qadariya oo qiimeeya haadihi dawaaba xoolahaas asnaamta loo hadiyeeye faraha laga qaado walaa yatacaraduuna lahaa umay bambixi jirin bisuuin abadan xoolahaas looma bambixi jirin tartacu inay daaqdo waxay daaqaysaa maashaad meeshay doonto وتتجول ويوريجيسا عين شعب ماشي دونت ويريجيسا وحولا اننا لهين اما بحلها عنو اما بلايك لها انتو ماشي دونت كدعد وربما كانوا waxa dhici kara hada waxa jira inaga neefan jin baa loo xiray waa neefki jin waa taas oo kale la taaban maayo wax kalanaya ma jiro wax waa iska xor وربما كانوا waxa dhici kara inay ahaayeen yadbaxuunaha kuwii gowraca على أنصاب هؤلاء الأولياء ذلك أولياء ذا حبالهم ذي كجوري عجرين مرقار على على قبورهم وأماكنهم يميلهم المخصصة لهم لو جاري لي وربما كانوا حديع كر يذبحون إني كجوران إني كجورعان حولها في أي مكان آخر أما ملك لي كجورعان ولكن كانوا حيها يذكرون مركي حولها جورعي وحيكون سجرين أسماءهم مقعيضوا ذلك الصالحين تأه حبالها كجره magacay leeyihiin baa lagu gowrici badala ismillaahi subxaanahu watacaala magaca ilaahay bedel macanaa meeshii magaca ilaahay loo qaban lahaa kaasa lagu gowracayo mar qaarkoodna way dhici kartaa inay ku gowracaanba magaca ilaahay iyagoo ula niyoonaya waat waxa weeye asnaamtan wa kaana waxaa min jumlati acmaalin camaladay samayn jireen waxaa ka mid ah guud ahaan annahum kaanu waxay ahayn yaxtafiluuna bi haaulaai alawliya wasaalixiin dadka awliyada iyo dadka saalixiinta ah waxay xaflad iyo kulan baa jiray maratan oo maratan fi sana kulan dadweynuhu isu yimaado meelaha dadkaasi ku dhintay hal xaflad la sameeyo sanadeeda fakaanu waxay ahayeen yaqsiduuna kuwa u qasta qubuurahum xabaalahooda iyo amaakinahum meelahooda min kulli jaani meel kastaa la isaga dhig bulshadu xabaalahaasay soo aadaysaa fayajtamicuuna way kulmayaan cindaha fii ayaamin khaasa maalmo gaara wa yuqiimuuna lahaa acyaadan ciido baa loo samaynaya yafcaluuna fiiha waxay ku samaynayaan kula maa taqadama min atabaruc waxaa la samaynaya xabaalihi baa la barakaysan walmasx waa la isku basbasixi watawaaf waa la dawaafaya wataqdiim nuduur wlqaraabin wagayri dalik wa kaana wuxuu noqday kalmawsim sidii xilli kulan xajkii oo kale yaxduru uu imaanayo addaanii qofkii dhawaaya meel dhow degaankiisu ahaa iyo walqaasii qofkii fogaa nin walba tabartii safar baa la soo gelaya washariif walwadiic ninkii sharaf lahaa iyo ninkii liitee faqiir ahaa waa la iman xataa yaqduma ilaa uu soo galo kullu axadi nadaro yuqadimu soo hormariyadha kullu axadi nadaro nin walba nadarkuu galay wa yanaalo u gaaro bugyatow dantiisii kaana almushrikuuna waxay ahaayeen yafcaluuna kula dalikaay samayn jireen bihaaulaa'i alawliyaai wasaalixiina bay ku samayn jireen taqaruban ilayhim iyagoo ugu dhowaanaya wa irdaa'an lahum iyagoo ku raadigelinaya maxay saa u leeyihiin maxay saa u sameeyeen liyajcaluuhum inay ka dhigtaan ayaga waatay usii maraan wasadaa baynahum bayn allah iyagiiyo ilaahay ciddii isku xiri lahayd oo u dhaxayn lahayd oo ilaahay uga turjumi lahayd saasay ka rabaan waliyatawasaluu bihim ilaahay inay waat usii maraan ugu dhowaadaan ila allah muctaqidiina ayagoo aaminsan inahum yuqaribuunahum ila allah zulfa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah war waxaan maxaad ka rabtaan markii la yidhaah hadda ilaah baa caddeeyey iyaga caabudi mayne ilaah baan usii maraynaa oo ilaah bay noo dhowaynayaan oo ilaah bay nooga shafaaco qaadayaan saasay odhan wayashfacuuna lahum inay u shafaaco qaadaan cinda allah uma kaanuu waxay ahayn yadcuunahum kuwo u yeerta oo barya liqadaa'i xawaa'ijihim xaajooyinkoodii inay u gudaan wa dafci kurubaatihim kurbooyinka inay ka qaadaan muctaqidiina iyagoo aaminsan annahum yasmacuuna inay maqlayaan limaa qaaluu waxay yihiin wayastajiibuuna inay ajiibayaan limaa dacow waxay ku yeereen dhawaaqa iyo waxay waatay ku baryayaan inay maqlayaan iyo wadalabin min waxay ka dalbayaan fayaqduuna marka ay gudayaan hadday maqlayaan xawaa'ijahum waxay u baahan yihiin wayakshifuuna ay faydayaan kurubaatihim dhibta haysa imaa bianfusihim iyagu naf ahaantooda inay u faydaan wa imaa bishafaacatin lidalika cinda allah iyaguba inay dhibta toos u qaadi karaan ama ay ilaahay xaggiisa intay uga shafaaco qaadaan waatay ilaahay marka u guday fa kaana hada huwa shirkun billahi mushrikuu qurayshin haddaa shirkigooda weydiiso muxuu ahaa wakaa shirkooda marka shirkigii noocaas ahaa inaga aan iska dhex baarno ma jira mise ma jiro ilan koonkan ilaahay inuu abuuray way aaminsanaayeen baa qur-aanka ku cadda ayaga inuu rabbi abuuray way ayagaa qiray macanaa aadamo warkii ma aha iyagaa qiray man biyadihi malakuutu kulli shay yaa la weydiiyey wax kasta inuu rabbi maamulaha iyagaa afkooda ka qiray haye waxaa markaa laysku hayay nebi moxamed iyo mushrikuu qurayshin rasuul kasta shirkiga umamka hadda adduunka bal hadda gaaladan joogta weydii kuwii horu jiray taariikhaan saasay gaalada hadda ilaahay diidan oo ilaahba ma jira leh waa wax tiraya inta waatay ama diin haysata ama aysan diin haysanina caalamka aadamaha ku nool taariikh ahaan inta nabi rabbi soo diray ee dariiqa xagga a garab martay waddada ay ku khaldanaayeen halkaan ba taas fa kaana hada huwa shirkun bu wataa shirkigood wa cibaadatun ligayr illah ilaah gayrkii bay caabudi jireen wataas wa itikaaduhum aalihatan ilaahyay samaysteen ilaahyaha ay samaysteen wakaa min duuni illah wa jacalihim shurakaa lilah ilaah bay wax la wadaajiyeen oo cibaadadiisii xaqii u lahaa cid kale la wadaa wadaajiyeen wataas wa kaana haaulaai wliya wasaalixiin dad wasaalixuun awliyadaa iyo dadkaa saalixiinta wa amtaalum waxay ahayn hum aalihat almushrikiin hadda nabi ciise waa la caabudi jiray inuu nabi yahay ka saari mayso inuu ilaah yahay hadda ayaga ilaah buu yahay isagu ma qireen ma sheeganin malaa'ig baa la caabudi jiray almalaaikatu banaatullah bay yidhaheen haddaan low shaa araxmaanu maa cabadnaahum bay war malaaigta maxaa u caabudaysaan haddii la yidhi ilaah baa raalli ka abeyd ilaah baaba raalli ka hadduusan ilaa haddayna ilahay haddaynan qirsanayn maxay magaciisa u sheegayaan ilaah baaba raalli ka u leeyihi ma haddaan low shaa low shaa araxmaanu haddaan ilaaha raxmaani dooni maa cabadnaahum bay maba anaan caabudnayn haddaan waatay allah raxma ilaah baa doonay oo raalli ka aday falama qadima nabi sal alay wasalam qadama nabi sal alay wasalam markuu nabi usoo qadimay bidacwati ila tawxiid illah ilaahay tawxiidkiisa ilan jawaanibna way ka qireen dhinacyana way ka diideen iyo wa khalci kulli ma itakaduuhu ilaahan min duuni illah wax kasta oo ilaahay kayrkii ah cid kastoo la caabuda ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo ama weli ha noqdo ilan xaq uma leh in la caabudo weli ixtiraam buu leeyahay xaqa nabinimada xaqa waa qof walba waata ama makhluuq kasta oo sharaf leh sharaftiisu haddee darajo kasta uu gaaro xaq ilaahnimo gaari maayo inuu mutaysto in la caabudo gaari maayo darajaha ma gaarsiisna shaqa daalika arrintaasi waxay dhibtay cala almushrikiin waacdamuuhu way weynaysteen say dhici kartaa bayna arrintaas wa ankaruuhu way inkireen wa qaaluu waxay dhiheen inahaa mu'aamara wey dadka ahlu baatilka waxaa lagu yaqaanaa markii xaqa loo sheegay dan kalea laga leeyay may si waxa laynoo sheegi ma aha arrintu waa si kale wankaruuhu way inkireen waqaaluu waxay dhiheen inahaa mu'aamara mu'aamarad iyo shirqool weeye uriidda lala rabo bihaa hayru maa yuqaal waxa laynoo sheegaya waxaan ahayn baa la doonayaa waqaaluu waxay dhiheen ajcala alaalihata ilaahan waaxida ma ilaahyadii buu hal ilaah ka dhigay in haadaa la shayn cijaabeen waxa arrin la yaab wandalaqa almalow odayaashii iyo jamcii way tageen oo minhum iyaga ka mida waxay ku tageen inay is yidhaheen oo iyagu waata waxaa weye iskula hadleen animshu wadna socodsiiya wasbiru socodkan waxay ka wadaan magdiiina ku socda ku adkaysta wasbiru kuna sabra calaa aalihati ilaahiyiina ku adkaysta ina haadaa kana la shay wilaad waa shay dan kale laga leeyay wax laynoo sheegayo ma ahee wala wiilkana dan kalu leeyahy maa samicnaa ma anaan maqal bi hada fi lmillati alaakhirati diintii u dambaysay waa diintii nabi ciise diinaha diintii u dambaysay ma diinta nabi ciise aan sheegin ilaah keligii la caabudo in hada ila ikhtilaaq been arrintan been abuur waxaan ahayn been waxba kama jirin wallahu aclam